xaalado nololxumo oo aad u daran ayaa soo wajahday dadka ku nool degmada muqoqorye ee gobolka hiiraan baahiyaha ugu daran ee heystaa bulshadan ayaa waxaa ka mid ah biyo yari iyo sidoo kale raashin la-aan gudoomiyaha degmada muqoqori ee gobolka hiiraan ayaa ka warramaya nolosha dadka iyo baahiyaha ka jira degmadaasi maadaama roobabkii aada u yaraadeen waxaa suurtagal noqotay inaan wax baraagaba biyogelin mar haddaan baraag biyogelinna ceelashayna dadka ku fillayn xoolihii ay aroori la-yihiin roobabka aada hadda boqolkiiba ay ku qiyaaseen qolada roobabka qiyaasa oo khubradan roobabka ah taasina waa wax aada u yar marka waxay hadda maro haysaa in neefku shan kilomitr una aroori kan shan kilomitr waa wax loo socon karo hal saac wax ka yar qofka baniaadamka u socon karo hase ahaatee xoolihii aanay aroori karin taasina waxay sababaysaa marka abaar haddana dadka ku dhacdo sababtoo ah dadku xoolahaasay ku tiirsanaayeen xoolihii marka haddii abaaru dhacday ma gadmaayaan caanana ma yeelanayaan labada haddayna lahayn waxa ku xigto imaanaysa abaar dadeed marka dhibaatada hadda ka jirta oo ugu daran degmada muqokori waa abaarahaas oo ah cunto la-aan iyo biyo la-aan waxaana weliba sii daran biyo la-aanta markaad fiiriso haddii markay biyi helaan waxaa laga yaaba xoolahaas wax badan inay soo hari lahaan deegaanada ugu daran abaaruhu ay saameeyaan kuwa hadda ugu daran abaaraha waxa weyaan dheryo geedasamo meesha ilaa toddoba-iyo toban tuulo waay waa qornay qarfo iyo moolacad minlule xagaro adiga ilaa toddoba-iyo toban tuulo oo hadda waxaan maalidhweyta qornay aan biyano lahayn baadna aan haysan codsigaas waanu dirnay waanu dirnay waanu dirnay welina maanaan helin wax jawaab ah bini aadamku marka haddaan laga jawaabin baahidoodaas waxay tegaysaa hadhow xilligan laga jawaabi karin hadda waxa waay waa la garab qaban karaa waa laga jawaabi karaa maaraynta iyo masiibooyinka waa ka codsanaynaa dukumentina waa u dirnay hirshabeelle waa u dirnay codsi ahaanna waa ugu sheegnay idaacadaha waa u marinay haddaan gurmadka aan loo gaarsiin sidii loogu talagalay wax badanaa dhici kara waxaa dhici kara dhimasho badan sababtoo hadda caruurta iyo dadka waayeelkaa noloshoodu khataray ku jirtaa marka jail protectionkii haddaan la helin oo caruurtaas wax ilaaliyahan la helin biyo la-aantayba u dhimanayaanba aduu baad iska dhaaf intaan la gaarin because xoolay ku noolaa jiraan ayaga yaaba xoolihii gargaar u baahan lama dhaani karo mar biyaba meel ay ka gaaraan ma laha baraagaa walba dadku inta badan ku tiirsanaa ceelal waa u baahannahay oo matooro ah sida meesha la yidhaahdo geedasamoo kale dheriyoo kale waxaan uga baahannahay ceelal in laga qodo riigaga laakiin ceel hadda la codsaday iyo biyola-aantaan jirtaah baahidoodu haddii hadda waa luqada la yidhaha mid iskeeni karta maaha bilihii lasoo dhaafay bulshada degmada muqoqori ayaa wajahayay xaalado nolol xumo oo aada u daran taas oo sababtay abaaraha ka jira dalka